وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد xadiidkan soo marnay u dambeeyey can salamata bn اlأkwac anahu dakhala cala اlxajaaj xajaaj ibn yuusuf uu usoo galay salama ibn اlakwac saxaabiga la yidhaaha faqaala ya bna اlakwac irtadadta calaa caqibayka xajaajna aa nin akhlaaq xun oo saxaabana aan qadarin nin dad kalena aan qadarin buu ahaa marka salamo wuxuu ku leeyahay waxaad ku laabatay labadaadii cirbood tacarabta reer baadiyaad noqotay adigoo hijro lahaa oo nebiga usoo hijrooday yaad baadiye ku noqotay marka qofka muhaajirka ah oo nebiga usoo hijrooday in uu baadiyihii iyo meeshii uu ka soo hijrooday u laabto hijradiisay wax u dhibaysa mana la ogolayn fii cahdi nebi sal slm oo fii man fii fii bacdaho cahdigii nebiga cahdiga ka dambeeyana lama ogolayn yacni qof muhaajir ah inuu meeshii uu ka soo hijrooday ku laabto lama ogolayn marka wuxuu ku ceebaynayaa salama ibn alakwac arrinkaas uu sameeyey yuu ku ceebayna xajaajo waxaa dhici karta inuu dhiiggiisaba ku bannaysanayo waxaan qiimo lahayn buu dadka dhiiggooda ku bannaysanayo salamana waa isdifaac wuxuu yidhi nabigaa ii idmay adina li fi badni baabu lmubaayacati bacda alfatxi cala alislaami waljihaadi walkhayr qaala muslimu xadaana moxamed bn sabaax abu jacfar albazaaz adduulaabi min cashira qaala ahbarana ismaaciil bnu zakariya bnu murata alkhulqaani nisba ilaa ayi shay khulqaani waxaa la soo baaro abu ziyaad alkuufi min athaamina can caasim ibni sulaymaan alaxwal min araabica can abi cuhmaan annahdi cabdiraxmaan ibni mullin khadr mooy qaala xadaanii mujaashic bnu mascuudin assulamiyu qaala ataytu nabiya sala اllah alay slam nabigaan u imid ubaayichu cala alhijra anigoo kula mubaayacoonaya hijro faqaala ina alhijrata qad madat liahliha hijradii waxay u dhammaatay ahalkeedii hijradii maka laga soo hijroonayey madiine loo soo hijroonayey waa dhammaatay ahalkeedii ayaana ku nasiibsaday adiguna waad dhaafta waqtigii hijrada laakiin walaakin cala alislaami waljihaadi walkhayr laakiin waxaa kugula mubaayacoonaya islaam iyo jihaad iyo khayr ninka markaa doonahayay mubaayacada waa mujaashi ibnu mascuud assulami riwaayada soo socota si ka duwan bay leedahay wa xadaanii suweyd ibnu saciid ibni sahlin alxadaثani qaala xadaana cali bnu mushir qaadi lmowsil min athaamina can caasim alaxwal can abi cuثmaan qaala ahbaranii mujaashi bnu mascuud assulami qaala jiئtu biakhii waxaan la imid walaalkay abi macbadin ayaan ula imid ilaa rasuuli llaahi sal slm mujaalid ibnu mascuud baa la yihah leeyahy alxaafid ibnu xajar walaalkiis abu macbad mujaalid ibni mascuud assulami ilaa rasuuli lah sal slm bacda alfatxi can fatxi maka faqultu yaa rasuula allah baayichu cala alhijrati kula mubaayaco qaala madat alhijratu biahliha ayay la dhammaatay ahalkeedii la dhammaatay hijradii qultu fa biayi shayin tubaayicuhu waa maxay waxa marka aad kula mubaayacoonaysaa qaala cala alislaami waljihaadi walkhayr qaala abuu cuhmaan falaqiitu abaa macbad ayaan la kulmay faahbartuhu biqowli mujaashic ayaan u sheegay faqaala sadaqa runuu sheegay ani walaalkiis mujaashi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي من التاسع عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد طيب لبدا الرواية ونصور دعفنا فرق يا ولد حياك متنقى فرق يا سمحوية فرق يا ولد حياك markii hore mujaashaca baayacada dalbayay riwaayadii hore say tilmaamaysa riwaayada dambe walaalkiis abuu macbad riwaayada horeyaa iskale marka oo mujaashi mubaayica ka dhigtay ismaaciil tan dambena cali muslim طيب باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد بن قردن الضبي من الثامنة عن منصور بن المعتمر بن عبد الله أبو عتاب السلمي من الخامسة عن مجاهد بن جابر المكي من الثالثة عن طاووس بن كيسان الجندي من الثالثة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة يوم الفتح أي نبي وحو يري لا فتح مكة يعني وياني لا هجرة هجرة مجرد hijradu maxay tahay yacnii hijro maka laga hijroodo oo madiina loo hijroodaa ma jirto taas weeyaan mid uu xadiidku uu nafyiyey laakiin hijrada min buladaani alkufri ilaa bilaadi alislaam loo soo hijrooda qaa'ima waa ilaa yowmi alqiyaama ama laakiin fii fatxi makka nebigu wuxuu yidhi maka inta laga hijroodo madiina loo hijroodo ma jirto oo waa maxay daarulislaam bay noqotay xadiidkaas marka waxaa beeniyey altakfiir walhijra kooxahooda lan nabigu wuxuu ku tilmaamay maka inay noqotay daarulislaam macnaheeduna uu yahay ilaa yowmi alqiyaama daarulislaam bay noqonaysaa bay ahaanaysaa ee hadday hijro ka furan tahay hijradu waqti ay furmi doontaa laakiin hadda waa dhammaatay nebigu ma dhihina si guud buu u manciyey oo uu u nafiyey hijra min maka ila almadiina maadaama madiina ay hijradii joogsatay laga hijroonayay maka oo madiina macnaheedu waxay tahay maka waa daarulislaam ilaa yowmi alqiyaama haddayna daarulislaam noqon oo daarulkufri ay noqotona in laga hijroodaa waajibi laheed nebiguna hijro maka waa nafiyey iyaguna waxay leeyihiin maka dadka degan waa kufaar mu-adinkeedu waa abuujahlin imaamkeeduna waa abuulahabin saasay leeyihiin dadka degan dhammaantoodna waa kufaar u ah ayaga kaliyaha marka dhowrka soomaalidaho madmadow kaliyaha muslimka ah walaakin jihaadun waniya waida stunfirtum haddii laydinka dalbo inaad soo baxdiin oo jihaadka u soo baxdiin oo imaamka uu idinka dalbo fanfiruu soo bax ajiiba amarkiisana soo bax حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا إسحاق بن رافع عن يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا الكوفي من التاسعة قال حدثنا مفضل يعني ابن مه... يعني ابن مهلهل من السابعة قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي بهذان من التاسعة عن إسرائيل بن يونس من أبي إسحاق السبيع من السابعة كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت الأسدي من السادسة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي النوفلي من الخامسة عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة يا حلويدي فقال لا هجرة بعد الفتح مكة فتح إذا كذب هجرة من مكة إلى المدينة مجرت ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا باب الأمر بعمل الخير لمن اشتدت عليه الهجرة قال حدثنا أبو بكر بن خلاد أبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد بن كثير الباهلي من الحد من العاشرة قال حدثنا وليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الدمشقي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي من الثالثة أنه حدثهم أنه عطاقي xadaahum inuu u sheegay zuhri iyo kooxdiisii qaala waxa uu yidhi cadaa xadaanii abu saciid alkhudri ana acraabiyan nin reer baadiye ah sa'la rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam can hijrati iyo wax ka weydiiyey faqaala wayxaka bela qabe ina sha'na alhijrati loolama jeedana habaa ina sha'na alhijrati la shadiid hijrada arrinkeedu waa daran yahay fahal laka min ibil awood uma lihid ma ku sabri kartid adigoo kalena iskuma dayi karo walaakin hal laka min ibil geelse ma leeda qaala nacam qaala fahal tu'tii sadaqataha ma bixinaysaa geela sakadiisa qaala nacam qaala facmal min waraa'i albixaar badaha gadaalkooda ilaahay ku caabud fa ina allaha lan yatiraka min camalika shay-an ilaahay camalkaada waxba ka nuqsaamin maayo ma haddaadan karayn meeshii aad joogto walow ha noqotaba waraa albixaar ilaahay ku cabo وxadaثna cbdاللahi بn cbdiرaحman الdarimi qala xadaثna mxamed بn yuسuf بn waqid alfiryabi min taasca can alأwsaaci bhada isnaadi mila wغayr anhu qaal ina allaha lan yatiraka min camalika shay-an ilaahay kaa nuqsaamin maayo camalkaada waxba wazaada faacilkeedu waayo mxamed bn yuusuf wazaada fi lxadiiث qaala fahal taxtalibuha ywma wirdiha maalinta ay soo aroorayso dadka ceelka isugu yimid ma u listaa qaala nacam ayb baabu imtixaani اlmu'minaati ida haajarna cinda almubaayacati qaala xadaanii abuطaahir axmed bn camr bn sarxin qaala ahbarana bn wahbin qaala ahbaranii yunus bn yaziid alayliy qaala qaala bnu shihaab ahbarana curwat bn zubayr anahu ana caaishata zawja الnabiyi salى اllahu alay slam qaala kaana almu'minaat waxay ahaayeen haweenka mu'minaadka ahu idaa haajarna ilaa rasuuli اllaahi sal slm markii ay usoo hijroodaan rasuulka yumtaxana waxaa lagu imtixaanayay biqowli اllaahi caza wajal aayaddaasaa lagu imtixaanayay aayaddaasaa la marinayay yaa ayuha nabiyu nabiganow idaa jaa-aka almu'minaatu haddii ay kuu yimaadeen haweenka mu'minaadka ah yubaayicnaka iyagoo kugula mubaayacoonaya calaa an laa yushrikna billaahi shay-an inaysan ilaahay waxba ula wadaajin cibaadadiisa walaa yasriqna aysan waxba xadin walaa yazniina aysan zinaysan ilaa aakhiri اlaaya qaalat caa-isha faman aqara bihaada min almu'minaati ninkii arrinkan tii arrinkan qirto haweenka mu'minaadka ka mida faqad aqara bilmixnati wuxuu qiray imtixaankiibuu qiray la mariyey wa kaana rasuulu llahi sal l slam idaa aqrarna bidalika min qowlihina rasuulkana wuxuu ahaay hadday arrinkaas qiraan oo hadalkooda ay ka qiraan qaala lahuna rasuulula sl sl rasuulku wuxuu ku dhahayay inطaliqna faqad baayactukuna taga waa idin laga mubaayacooday marka hadal buu kula mubaayacoonayay marka baynamaa ragga uu hadal iyo gacan kula mubaayacoonaya ee isgacan isgelinayeen walaa wallaahi maya wallaahi maa masat yadu rasuulillaahi sal slm yada imra'atin qad maysa taabanin rasuulka gacantiisu haweenay ajnabi ka ah gacantiis gacanteed abadan weligii hayra annahu nabiguse wuxuu ahaa yubaayicuhunna bilkalaam inuu kula mubaayacoonayay hadalka marka nebigu haweenay ajnabi ah muusan gacan qaadinin marna mubaayacada haweenkuna hadal bay ahaa jirta waxaa marmar dhici jirtay wadaadada gobolkood wadaadkii markaa la weyneynayo haweentu inay doonaan inay gacan geliyaan laakiin maraxun intay iska xijiyaan waxay gacanta u saari jireen gacanta marka waxay leeyihiin yacni annaka hadda maanan gacan gelin ee maran iska xijinnay maa shaa allah qaalat caaishatu wallaahi maa akhada rasuulu llahi sal l slam cala annisaai qatu wallaahi baan ku dhaartay maa akhada kuma uusan qabanin rasuul sal cala nisaai haweenka qadu ilaa bima amarahu allahu tacaala wixii ilaahay uu amray oo ah aayatulmubaayaca waxyaalaha ku jira wamaa masat kafu rasuulillaahi sal l slm kafa imra'atin qad mana aysan taaban rasuulka gacantiisu ama kafkiisu haweenay kafkeed ama gacanteed qadu wa kaana yaquulu lahunna wuxuuna ku dhahay idaa akhada calayhin hadduu ka qaado mubaayacada qad baayactukunna kalaaman buu dhahay hadal buu ku dhahay qad baayactukunna وxadaثnii haaruun بn سacيid alayli abuطaahir qaala abuطaahir أhbarana wqaala haaruun xadaثna بn whbin qaala xadaثanii malik can ibni شihaabi can curwata ana caaئiشhaةa أhbarathu can baycati النisaء iyagoo warantay qaalat maa masa rasuulu الlah sl slm biyadihi kuma uusan taaban rasuulku gacantiisa imra'atan qatu haweenay horba ilaa an ya'huda calayha inuu ka qaadaayo moogiye bayco faidaa akhada calayha hadduu bayco ka qaadaayo oo fa actathu baycadii ay ogolaatay waafaqdo qaala idhabii faqad baayactuki baabu lmubaayacati cala samci waaacati fima istataaca qaala xadaana yaxya bnu yaxya almaqaabiri qutaybata bnu saciid wabnu xujrin walafdu libni ayuub qaaluu xadaana ismaaciil wahu bnu jacfar bn abi kahiir azuraqi alansaari min athaamina qaala ahbaranii cabdullahi bnu diinaar anahu samica cabdallahi bna cumara yaquul kunaa nubaayicu rasuula lah sal slm rasuulka ayaan la gelaynay bayco cala samci wataaca maqal iyo taaco yaquulu lanaa wuxuuna dhahayay fiima istaacta waxaad karayso marka wuxuu noo laqinahayay kelimadaas xadidaysa samciga iyo taacada qadarkiisa oo ah fiima istataac waxaa ku darta yacni wixii aad karayso inaad ku darto mubaayacada باب السن الذي يجاز في القتال والذي لا يجاز قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صوبا لك رسولك يوم أحد مالنت أحد في القتال دقال في ويصوبا لك وأنا ابن أربع عشرة سنة أنا قلنا وحا جيري مركز أفري 10 سنة فلم يجزني إما أقلانين yacni markuu isoo bandhigay oo ifiiriyey oo uu arkay inaanan gaarsiisnayn qaangaar ma uusan aqbalin dadka dagaalamahaya oo ciidankaana iguma darinin marka qof aan qaangaar ahayn in ciidan dagaalama lagu daro waa xaaraam hadiga nebigana waa khilaafsanta wacaradanii yowma alkhandaq wuxuu soo bandhigay maalintii khandaq wa ana bnu hamsa casharata sana faajaazanii markaas wuu i ogolaaday qaala naaficun faqadimtu calaa cumara bni cabdilcasiis ayaan usoo galay wahuwa yowma-idin khaliifatun isagoo khaliifo ah maalintaas naafica sidaa dhahay faxadadtuhu hada alxadiid xadiidkan baan u sheegay faqaala ina haadaa xadiidkaanu waa la xadun bayna alsagiiri waalkabiir wuxuu xad u yahay midka yar iyo midka weyn fakataba ilaa cummaalihi wuxuu u dhigay markaa shaqaalihiisa an yafriduu liman kaana bna khamsa casharata sana in ay mushaar u qoraan ninkiiba gaara ama wiilkii gaara shan iyo toban sano inuu mushaari noqdo oo diiwaanka muslimiinta uu xaq ku noqdo mar haddii uu qaan gaaray uuna ka baxay wilaayadii aabbihii waman kaana duuna daalika ninkii marka intaa ka hooseeya fajcaluuhu filciyaal ciyaalka ku tiriya uu aabbahood mas-uulka ka yahay وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا وعبد عبد الرحيم بن سليمان أبو علي الأشعل من الثامنة قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وحكجر حديث كوذا وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستسقرني وإياريستي باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسولك النهي أن يسافر بالقرآن إن قرآن كلا لسفره إلى أرض العدو دول كعدو إن لو سفره يعني مصاحفته إن لو سفره دول قالوا قالوا حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى وهو رسولك نهينا أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إن قرآن كان لولا سفر للك عدوك مخافة أن يناله العدو إنه عدوك قعنت كل قوية لك عبسناي قالوا حدثنا أبو ربيع الأتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن هل سافرين قرآنك فإني لا آمن كما آمن إيه أنيقو أن يناله العدو إنه عدو سوق جاره أو قعنت كله قال أيوب فلقد فقد ناله العدو وحا سوق جاري أو قبصدي العدو وخاصموكم به وأنا نقول الضوضين يعني tacliimaadkii nebiga iyaad ag marteen masaaxiiftii baad dhulkii u qaadeen kadibna gacantay ku dhigeen kadibna waa idinkula doodeen wase idinkula doodeen yacni waxay ku arkeen waxyaalo kitaabkiina ku yaala oo aadna ku toosnay waa idinkula doodeen marka doodin waa idinka adkaadeen haddaad run sheegaysiin oo muslimiin aad tihiin maxaad u khilaafteen kitaabkii nebigiina waa kana waad khilaafsantihiin waana arrin ila lyowm qaa'ima yacni dadka hadda dhulka gaalada u orday fadaa'ix noocaas oo kalea qabsanaysa waxaa la sheega oo laga sheekeeyaa dadka dhulka gaalada u orday haween ka mid ah yaa ilmo isu dhalhaya iyaday ninkii markaasaa waxaa maskaxdooda ka gelaysa ama lacag badan gaalada ka daldashiin markaasay waxay leedahay ninkan iyo anigu waa isfurnay xijaabayna ku taagan tahay waxaana ka muuqda calaamo muslimiin oo weliba multasimiin ah kadib baa ninkii wuxuu leeyahy aniguana guri kalaan degahayaa markaasaa lacagtii ayadii loo badinhaya markaasuu haweenkii usoo dhuulmadu alaabeynaya hadhowtay caloosha intaan la ekaanaysaa cisbitaalkaiyo tegaysaa oo ilmahan maxay yihiin zina waayo oo soo muslimad maaha xijaab wadata maya zina waayo maa sha allah fadaa'ixdaas markaasee laga yeelahay shilin goob waayo dadka shilin ay caabudahayeen marka dadka ordahay oo dhulgaala u ordahaya waxay u badan yihiin dad aan gaajo haynin laakiin doolar badan inay gacan ku dhigaan maskaxda ay ka gashay nin baa dukaan dukaanka intuu xaraasho iyuu iska xaadininhayaa magefe subxaan allah dadka caqligay baa ka dhuma dadka doolar bay caabudhayaan gaajo ma hayso balaayo ma hayso dhulkiisii buu joogaa waa ku asturan yahay waa ka shaqaysan karaa waa ku noolaa karaa doolar badan baa la doonaya marka doolar badan kaliyaha la caabudahaya laa xawla walaa quwata illa billah muslimiinta marka masaaxiiftoodiina gacantay ku dhigeen kutub kalena gacantay ku dhigeen walidaalika waxay samaysteen waxa la yidhaahdo hay-aatulistishraaq maxay yihiin waa dad ay ugu tala galeen dadka muslimiinta ah kutubtooda inay darsaan oo ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meelaha shubuhaadka laga geli karo ama dadka muslimiinta laga dhaawici karo ay kala soo baxaan walidaalika hadda dhulalka suuriya masar maqrib waxaa ka jira waxa la yidhaahdo maraakis albuxuuth altaabica liduwali اlgarbi faransa markaas ay leedahay britaniya markaas ay leedahay talyaani markaas uu leeyahay maxaa ka shaqeeya mustashriqiin maxay yihiin waa kufaar oo maxay ka shaqeeyaan buxuus bay diyaariyaan dadka muslimiinta kutubtooda ay akhriyaan mutafariqiin weeye mushaarkaa ku socda lacag baa ku socota meeshaas iska fadhiyaan maanta o dhan kitaabkaanuu rogrogahayaa kan wax ka fiiri kan wax ka fiiri kan wax ka baar wax shubhaahuu helahayaa warkaasuu bannaanka usoo saara mataabic bay leeyihin waxbay daabacaan wax ay daabacaan maxay yihiin waxay daabacaan kutubta tasawufka iyo cilmulkalaam iyo dajalka iyo kahaanada iyo sixirka iyo waxaasay daabacaan khaasamukum maayo gacanta markay ku dhigeen bay markaas ka faa'iidaysanayeen umam waayo tiro ka badata oo mustashriqiin la yidhaha si aad maqasheen ama ogtihin nin suuri ahoo dimishaq aan ku arki jiray oday ah wuxuu yidhi qabla arbaciin sana aan waxaan doonanuu yidhi inaan qaato magister markaasaan bayruuta buu yidhi jaamaca alamrikiya bibayruut jaamacad qadiima waayo boqol sano ku dhawaadi jirta ameerika iskale markaasaan waxaa yidhi maajistaan rabaa jaamacad dimashaqaan ka soo baxay markaasuu yidhi marxaba waa ku soo dhawaynaynaa waana qaadanaysa waaya caadadu waxay tahay marka ardagu inuu wuxuu maajisteerka ku qaadana ama dictoorada ku qaadana isagu intuu soo baarto inuu yihahdo mawduuc aanaan raba mawduucan keenu yidhi markaasuu yidhi maya maya maya mawduucaadka anakaa dooran maxaa layga rabaa anaa keena ayuu yidhi gaal amerikaan waa mustashriq hayeeba keen maalin dambe u yeer wuxuu mawduucana soo qoraysa mawduucan muxuu yahay zamakhshari ictizaaliyaadkiisaad bannaanka soo dhigaysaa zamakhshari muctazili ictizaaliyaadkiisaad tafsiirka ka soo aruurinaysaa bannaankaa soo dhigaysaa maajistara ku qaadanaysaa marxaban maya maya ma rabaan inuu haddaadan rabin bax waan ka soo tegay xdثnا زهير بن حرب qال xdثnا إسماعيل بن علية qال xdثnا بن أبي cمر qال xdثnا سفyان والثقفي كلهم عن أyuبa وxdثnا بن rاaفع qال xdثnا بن أbي فudayn magaciisu mxuu ah ayb qال أخبرnا ضحاك عن بن عثمان الحزامي من السابع جميعا نافع عن بن عمر عن النبي صل سلم في xadيiث بن علية والثقفي فإنii أخاaف an وxa kacabsanayo في xadيiثi سفyان وxadيiث الضحاك بن عثمان مخاaفة أn ynaalh العadو قال حدث قال المسابقة بين الخيل وتضميرها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل وهو ترتنسي النبي فرضه التي قد أضمرت لغو سميي إضمارك من الحفياء أيو كسو ترتنسيي ما المقعد واي wakaana amaduhaa meesha uu ku joogsanayo tartankuna haniyat lwadaac waay wa saabaqa bayna alkhayl wuxuu tartansiiyey fardihii alatii lam tudmar aan la idmaarin min ahaniyati haniyat lwadaac ilaa masjidi bani zurayq masjid madiina ku olay waayo wakaana bnu cumar fii man saabaqa biha ibnu cumarna wuxuu ku jiray dadkii fardahaas ku tartamay marka fardaha waa loo tartansiinhayaa yacni in loogu diyaar garoobo jihaadka oo fardaho ay maaragtay bartaan kariga iyo fariga nidaam aanna aqoon waayo marka idmaarka waxaa la yidhaahdo yacnii faraska ayaa marka hore aad loo cayilinaha cunno badan la siinayo markuu aad u cayilo iyo qol la gelinahayaa cariiri ah oo uu ku dhidido cunnadana waa loo yaraynaya korkiisana waxaa lagu daboolahayaa ku beertooyin inuu dhididaa la raba oo uu shuuqo markuu dhidido ou shuuqo oo baruurtii ay baaba'do laakiin hilib iyo seedo kali ay ka haraan markaasaa lasoo bixinayaa isagoo awal hore maalan boqol kiilo ahay inuu konton noqdaa la rabaa marka wuu ka farad wuu ka orod badan yahay midka aan la idmaarinin wuuna ka karti badan yahay ayb qaala xadaثna yaxya bn yaxya mxamed bn rumxin qtaybaة bn saciidi can اleyثi can bni sacdi qaala xadaثna khlf bn hishaam بن ثعلب المقري وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا محمد المثنى وعبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي أمية بن عمرو بن سعيد الأموي من السادسة وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد الليثي كل هؤلاء نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد وأزيد نافع في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله faji'tu saabiqan anaa imid buu yidhi markaas anoo ka soo dhaqay fardihii kale fadafafa biya alfarasu lmasjida markaasuu faraskii wuxuu igala booday masaajidkii masaajidkayna qaayadu ahayd in lagu joogsado marka nashaadkii iyo awooddiisii faraska uu cabdullahi bnu cumar watay yuu kala tallaabay masaajidkii oo gudihiisa uu la galay masjid bani zureyq waxaa la yidhi masaajid mowqif موقف نقل الجماع مدينة وقت هوري قبل 10 أو 20 سنة موقف نقل جماعي مساجد كل جنبه هيا ليري مسجد بني زريق باب الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل فرضها في نواصيها الخيل وها كجرا فوذه ذا خير الى يوم القيامه يعني xayawaan ilaahay uu barakeeyey waaye marka qaala xadaanaa qutaybatu bnu rumxin can illeyt bni sacdin qala xadaana abubakr bn abi shaybata qala xadaana cali bnu musrin wcabdullahi bnu numayr qala xadaana bnu numayr qala xadaana abi qala xadaana cubaydullahi bnu saciid bn yaxya alashkuri qaala xadaanii yaxyaa kulluhum yaxyaa kulluhum kulluhum ay u laabanaysa cali bnu mushir waa cabdullaahi عبد الله بن نمير ويحيى القطان كلهم عن عبيد الله قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أسامة بن زيد الليثي كلهم كلهم كلوة كلهم يقول لابتي عبيد الله الليثي أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع قال باب الخيل معقود بنواصيها الخير الأجر والغنيمة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم المردان من العاشرة جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زراد قال حدثنا يونس بن عبيد بن دينار البصري من الخامسة عن عمرو بن سعيد القرشي من الخامسة عن أبي زرعة من عمرو بن جرير البجلي من الثالثة عن جرير بن عبد الله بوبس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنرك رسولك yalwi naasiyata farasin biusbuucihi isagoo ku leexinaya faras foodiisa fartiisa wahuwa yaquulu alkhaylu macquudun binawaasiiha alkhayr fardaha waxaa ku xiran foodahooda khayr ilaa yowmi alqiyaama alajru walghaniima ama ajar ama qaniimo حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن كلاهما عن يونس بهذا الاسناد مثله طيب قال وحدثنا محمد بن عبي- عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا بن ابي زايدة الثقفي من السادسة من السادسة عن عامر الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة الاجر والمغنم قالوا حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان وابن ادريس عبد الله بن ادريس بن يزيد الاودي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عن عروه البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوس معقود وكالواي بان الخير الخير معقوس بنواصي الخير وهو كحرين خيرك فردها فودهوذا قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك وكاسن ما حسبتيس أي تهي قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة مركا إلى يوم القيامة يعني فردو يجرها يعني أه هدي هذا وقتي أو قاد كم إذا ضدكو أي بدلين أو وحيالك على يكون دقالمان kolba ugu dambaynta fardaa la isugu soo laabanhaya hubkan iyo beladan say u socoto u socoto markay meel gaarto alla og yahay waa inhiyaaraysaa walaa shaka fiiha waxayna ku laabanaysaa hubkii caddaay fardihii iyo seefihii iyo warmihii ku noqonaysa wuxuu alimaam axmed wariye can anas qaal kaanat naaqatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam tusama alcadbaa ee hashay nabiga waxaa la dhihi jira cadbaa marka geeli markaas madiina lagu hayay iyadaa u orod badneed وكانت لا تسبق فجاء أعرابي رباديها وهو ليمد على قعود قرب عير فسبقها أيدي هرمر فشق ذلك على المسلمين أرين كان مركز المسلمين توادبتي قرب عيرها شيء نبي كأرد بدي فلما رأى ما في وجوه مركو نبي أركي صحابة وجوه دوحة كجر يسي وحمادين قالوا يا رسول الله سبقت العضباء مشكلة ويان maa lagu sabri karaa alcadbaa baa qurbac yar ka hormara faqaala ina xaqan cala allah an laa yarfaca shay-an min addunya ilaa wadaca qaacidadaas marka ee qabsanaysa markay mustawa mucayana gaarto alla ogyahay kulligeed waa inhiyaaraysa waxayna ku laabanaysaa fardihii iyo barnaamijtii awal hore jiri jiray قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد البارقي قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن الأبي ابي الاحوص سلم بن سليم الحنفي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروه البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر مشيق فعل كواي شبيب الاجر والمغنم وفي حديث سفيان سمع عروه البارقيه سمع عروة البارقية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي بها عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا و- ولا يذكر من الشيء فعل كده واي عيزار الأجنة والمغنمة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن النبي عن شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة بركة في نواصي الخيل فردها فودو ذي كجرتا قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث الهجيمي قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب كراهية الشكال من الخيل قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة هرم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسولك يكره الشكال من الخيل إنه كرهي سنعي الشكال فردها شكال كله ومن الخيل كمل طيب وحدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الاسناد مثله وزاد وهو الزيادي بن بشر في حديث عبد الرزاق والشكال تفسير واي مرك عبد الرزاق فسر أمير. أن يكون الفرس إنه فرس نقض في رجله اليمنى لبتي سمدك بياض أيا كيالا يعني لبتي سمدك ويعضه وفي يده اليسرى بياض بكيالا مركا faraska lugtiisa midig iyo gacantiisa bidix yani jeniga waay yaa cad marka isdhaaf waayo aw fii yadihi lyumna ama midigtiisa gacantiisa midigta yani jenigiisa midigta ah iyo rijluhulusraa yaa cad inta kalena midab kaley leedahay shikaalka waayo shikaalka waxay leeyihiin macnihiisu waxa weeyaan yani dhaad ama dabar marka wuxuu u ekaanaya wax dabran oo kaleeto shakligiisa markii la fiiriyo laakiin sidaas carabta wax u dabarta oo lugta midigoo hore iyo lugta bidixoo dambey isku xiraayeen saas miyaan wax u dabarna anag taas waa marka kayfiya min alkayfiyaat kayfiyaadka shikaalka saas waa kayfiya kayfiye kaloo waxaa jirta marka ah saddex ayaa isku midab ah lugta dambena way cadda saddexda labada hore iyo hal lugoo dambe midabka faraskay wada leeyihin ama ha gaduudnaado ama ha madoobaado lugta dambe keligeeda cad ama cagsigeeda saddexda hore waa madmadow waa cadcad yihiin oo faraska midabkiisaay khilaafsan yihiin lugta dambena waa madowda amama gaduudanta iyadana shikaal baa la yidhaahdaa kayfiyadaas marka waxay ku taallaa fii sunan الnasaa-i hadda fii صaxiix muslim shikaal kayfiya ahoo ah laba lugood oo lug hore iyo lug dambe oo isdhaaf ahaa midab cad leh inta kalena faraska midabkiisa ay leedahay laakiin nasaa-i waxaa ku yaala shikaalu min alkhayli an takuuna ثalaaثu qawaa'in muxajala saddex lugoodaa cad wawaaxida mulaqa midna waa ka maran tahay midabkaasoo midabka faraska ay waafaqsantahay ama cagsigeeda alaaثun mulaqa saddexaa midabka faraska leh wawaaxidatun muxajala ama hal mid baa cad walaysa shikaalu ilaa fi rijli midabka isbedelkaana lugta kaliya waaye walaa yakuunu fi lyadi waxa uu leeyahy alxaafid ibn xajar tafsiirkaasna oo nasaa-i waa qowl abi cubayda macmar ibn muhanna raximahullah marka laba kayfiyo weeyaan shikaalka ama lug iyo gacan isdhaafa ama saddex midab gaara leh قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد عن نخعي عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكان في رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي والله اعلم صلى الله عليه وسلم